بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة kelimadu sidii loo sheegay waxay ku saabsan tahay sidee baan ugu dayannaa saxaabadii nebiga sal lla alay wasalam qaababkii ay u xalliyeen mashaakiishii haysatay maxay isticmaaleen ilaa ay ka gudbeen ama ay ka reeyeen dhibaatooyinkii hortaagnaa allah subxaana wa tacaala sidaan wad ogsoonnahay nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuu soo diray isaga oo keligii ah buu nebigu dacwada bilaabay sal alla lay wasalam wuu bilaabay dadka inuu towxiidka u yeedho shirkiga inuu uga yeedho akhlaaq xumada inuu dadka uga yeedho akhlaaqda wanaagsan ugu yeedho ilaahay keligii in la caabudo subxaana wa tacaala inuu ugu baaqo khalqiga muddo markuu waday waxaa rumeeyey dad yar dadkii buu nabigu bilaabay sal alla alay waslam inuu tarbiyeeyo waxbaro si ay u noqdaan unug adag oo uu isku taagto ummadda ka dambaysa iyo bulshada ka dambaysa nebiga rumaynaysa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh daartii la dhihi jiray daarul arqam ayaa waxay ahayd madrasada uu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi ciddii rumaysa uu kula kulmi jiray waxna ku bari jiray si qarsoodi ah bay markaa wax ku baran jireen leanna bulshada ay dhex joogaan iyo mujtamac ay dhex joogaan baa ka soo horjeeday nidaamka meesha ka dhisan ayaa ka soo horjeeday qaab qarsoodiya bay wax ku bilaabeen nebiguna dacwadiisu ku bilaabatay salawaatu rabbi wasalaamu calayh dad yar baa rumeeyey dadkii buu nebigu dadaal badan ku bixiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh dadkii waa bateen maalinba waa sii fiday maalinba dad baa ku soo biiray ilaa ay bulsho aan yarayn ay noqdeen dhibaatooyin fara badan bay markaa waajaheen oo ka hor yimid markii la arkay inay mabdac cusub iyo fikrad cusub la yimaadeen oo bulshada aan laga aqoonin bulshadu waxay taqaanay waxay caabudi jirta dhagaxyaan sanamyo ayay caabudi jireen mabdac cusub iyo dhaqan cusub oo bulshadu aynan aqoonin bay keeneen marka waxaa la bilaabay markaa in laga hortago fikirkan cusub ee soo biiray iyo dadka la yimid oo nebi maxamed uu hormuud u yahay salawatu rabbi wasalaamu caleyh si adag baa marka looga hortegay si adag ayaa looga hortegay laakiin mashaakishii qabsatay oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qadaray inay saxaabadu ka gudbeen waxaa la isku dayey in jirdil lagu sameeyo qaarkood in la xidhxidho qaarkood in la dilaba oo nafta kowba laga siiyo qaarkood in dhulkii ay ku dhasheen laga masaafuriyo laga eriyo qaar xoolahoodii in la qaato yacni dhib inta bini aadam dhib la mariyo ayaa saxaabadii nebiga sal lla lay slam iyo ardadiisii loo geystay laakiin wixii o dhan way ka gudbeen wixii o dhan way ka gudbeen laba siyood bay uga gudbeen qolo iyagoo mabdi'ii ku dheggan oo tawxiidkii iyo iimaankii ku dheggan ayaa la dilay oo way ka gudbeen oo waa ka raaxaysteen oo adduuniya dhibkiisa waaba ka taganba mabdi'ii xaqay ku dhinteen janno ilaah iyo radihiisay aadeen subxaana wa tacaala qolo saasay kaga gudbeen waana nasiib weyn waana liibaan waana guul weeye adoo mabda'a xaqa ku dheggan in lagugu dilo waa liibaan iyo guul meeshii ugu dambaysay wey qul hal tarabasuuna bina ilaa ixda alxusnayeyn ma labada wan wanaagsan midood mooye maxaa kalood nala sugaysaan labada wan wanaagsan labadu waa wanaagsan yihiin in jidka lagugu dilo iyo inaad ku guulaysato guul adduunya ku gaadho labaduba waa liibaan waana lib waay yacni waxa waa nasri wey wa labadubana waa wanaagsan yihiin qolo marka xagga ilaahay bay subxaana wa tacaala aadeen qoladii soo hadhayna dhibkii lagu hayay iyo muqaawamadii iyo mucaaradadii iyo wixii haystay way ka gudbeen mujtamac bay sameeyeen dowlad bay sameeyeen gadaal dambena dadkii cadaadin jiray iyo odayaashii cadaabi jiray bay dib intay ugu soo duuleen bay magaaladii maka qabsadeen caalamkay ku fideen oo tawxiidka gaadhsiiyeen wixii ka bilowday nebi maxamed keligii salawatu rabbi wasalaamu caleyh kooxda yaree la cadaadinayana ku xigsaday wuxuu noqday mabdac caalamka oo dhan qabsaday ayuu noqday su-aashu waxay tahay marka seebay ku yimid arrinkaasi asxaabu rasuulilahi sal alay wasalam asbaabtii ay ku guulaysteenee kaga gudbeen arrimahaasoo dhan maxay ahayd ilaan arrimihii laftoodiibaa maanta ina haysta waxaa ina haysta muslimiintii iyo dadkii ahludiinka ee ahluliimaanka ahaa oo laga xoog badan yahay la cadaadinayo qaar la xidhayo qaar la dilayo la dacayadaynayo aan xorriyad u haysanin inay ilaahay subxaana wa tacaala keligii caabudaan dhibkii mid la mid ah ayaa haysta dadka ahludiinka maanta ninkii yidhahda diintaydan si runa u qabsanaya dhibaatadii oo kalea lagu hayaa marka waa jid cad oo ay jeexeen saxaabadii nebigu sal alla alay wasalam daraase fara badan iyo duruus iyo cibar fara badan baana inoogu jira inaynu noloshoodii daraasayno maxay ahaayeen asbaabtii ay la yimaadeen ay kaashadeen ilaa ay ka gudbeen dhibaatadii haysatay oo ay noqdeen niman adduunka hogaamiya qodobkaas ayaan insha allahu tacaala xoogga saari doonnaa si aynu bal uga tusaale qaadanno tillaabooyinkaynu qaadi lahaynna aynu meesha ugala soo baxno insha allahu tacaala waxaan dhihi karnaa ama ku tilmaami karnaa sababka ugu weyn ee saxaabada ridwaanullaahi calayhim wixii mashaakil haysatay inay xalliyaan oo ka gudbaan keentay waxaa kow ka ahaa quwat liimaan wa sidqu liimaan iimaan xoog badan iyo iimaan daacad ah ilaahay subxaanahu wa tacaala rumaynta ay rumaysnaayeen bay daacad ka ahaayeen iimaankooduna waa xoog badnaa ilaahay ay rumaysan yihiin subxana wa tacaala iimaankaa xoogga badan ayaa keenay in wax alla wixii hortaagnaa oo dhan ay jiidhaan leanna bini aadamka mabda'a uu rumaysan yahay hadduu si dhab ah uga run sheego isla markaana mabda'a uu rumaysan yahayna uu xaq yahay wuxuu xaqiijin karaa ilaahayna subxaana wa tacaala uu kaashado wuxuu xaqiijin karaa wax mucjiso oo kale ah waxaad is leedahay malaha bini aadan ma samayn karo kamana suroobi karto ayuu xaqiijin karaa waxyaalo fara badan oo hortaaganna wuu ka gudbi karaa waa ka tilaabsan karaa quwatul iimaanku waxay ahayd qodobka ugu muhiimsan iyo asaaska ugu muhiimsan ee ay kaashadeen saxaabadii nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh allah baana uga markhaati kacay inay dad ahlul iimaanoo iimaankoodu u ahaa iimaan xoog badan inay ahaayeen allah subxaana wa tacala waa ka qur-aanka ku yidhi aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun kullun aamana biاllah wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi lanufariqu laa nufariqu bayna axadi min rusulihi wa qaaluu samicna wa atacna gufraanaka rabbana wa ilayka almasiir nebi maxamed alle wuu rumeeyey kuwii raacsanaayee mu'miniintuuna way rumeeyeen alle kitubta ilaahay bay rumeeyeen malaa'igtii bay rumeeyeen rusushiina waa rumeeyeen waxayna yidhaahdeen ilaahay rusushiisa kala qaadi mayno qaarna beenin mayno qaarna rumayn mayna waanu wada rumaynaynaa allana hadalkiisa maqallay fulintiisana diyaar baan u nahay yeellay sidaasay yidhahdeen allah baa markhaati kacaya subxaana wa tacaala oo ka markhaati kacaya inay iimaankoodu daacad ahaayeen oo dad ilaahay subxaana wa tacala rumaynta ay rumayn dhab uu ka ahaa inay ahaayeen ilahay baa uga markhaati kacay subxana wa tacaala taasi qodob aad iyo aada muhima bay ahayd meelo fara badan buu ilahay qur-aanka ku sheegay sida maalan yacni ilaa alla subxaana wa tacaala uuba ka dhigayba asxaabu rasuulilahi sal lay wasalam siday ilaahay u rumeeyeen baaba miisaan laga dhigayba sidii iyagu ay u rumeeyeen ciddii u rumaysa iimaankiisu waa saxsan yahay sidii iyagu ay ilaahay u rumeeyeen oo xaqa u rumeeyeen si ka gedisan ruuxii u rumeeyana waa khaldan yahay jidkiina waa garab marsan yahay markii ilahi subxaana wa tacaala uu yidhi quluu aamanaa biاllah wma unzila ilayna wma unzila ila ibraahima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba walasbaat wma uutiya muusa waciisa wma uutiya الnabiyuuna min rabbihim laa nufariqu bayna axadi minhm wanaxnu lahu muslimuun waxaa laga dembaysiiyey fain aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ihtadow hadday rumeeyaan alle rumeeyaan sida aad u rumayseen saxaabadii nebiga haddaad tihiin sidaad u rumayseen si la mida hadday ilaahay u rumeeyaan way hanuuneen wa in tawallow sidaa aad ilaahay u rumayseen hadday ka jeesadaanoo si aan ahayn u rumeeyaanna fa innamaa hum fii shiqaaqin garabmarid iyo khilaaf bay ku sugan yihin bu alla yidhi subxana wa tacala jidkii waa garab mareen markaas u fiirso waxaa la leeyahay iimaanka ilaahay uu ogol yahay agtiisana saxda ka ah waa iimaanka ku miisaaman iimaankii saxaabada ridwaanullaahi calayhim siday iyagu ilaahay u rumeeyeen haddaad u rumaysaan waa saxsantihiin say iyagu u rumeeyeen si ka gedisan haddaad u rumaysaanna jidkii waad garab marsantihiin baa rabbi leeyahy subxana wa tacaala meeshaa marka waxaynu ka fahmaynaa asxaabu rasuulilaahi waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uu kownkan uu sakhiray kow waxaa ka ahaa quwat liimaan iyo iimaankooda oo ahaa sidii ilaahay rabay subxaana wa tacaala ay u rumeeyeen fii suurati maalan alfatxi allah subxaana wa tacaala waa ku sheegay waalzamahum kalimata taqwa wa kaanuu axaqa biha wa ahlaha alle wuxuu laasimiyey saxaabadiisa saxaabada nebiga wuxuu laasimiyey kelimada alla kacabsiga kelimada alla kacabsiga ayay ku dheganaayeen oo kelimada alla kacabsigu maxay tahay kelimada alla kacabsigu waa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah iyo saxaabadii nebigu waxay ahaayeen laba shay oo isku lamaan iyaguna way laasimeen kelimatu laa ilaaha ila allahna iyaga way laasimtay way islaasimsadeen rabbi wuxuu uhi subxaana wa tacaala wa kaanuu axaqa biha kelimadaa iyaga ayaa dadka uga xaqnimo laha ayagaa ugu xaq badan ayagaa ugu xiga cid kelimadaa ka run sheegtay ayaga ayaa macnaha ugu habboon sidaasuu rabbigeen subxaana wa tacala qur-aan ku sheegaya marba hadday iimaankii ka run sheegeen si dhabana ilaahay u rumeeyeen iimaan kaamilana la yimaadeen rabbina ka raalli noqday qodobkaasi wuxuu noqday qodobka aasaaska u noqday waxyaabahay gaadheen iyo dhibaatooyinkii hortaagnaa gudbidda ay ka gudbeen iyo sida ay uga taqallubeen oo uga adkaayeen oo uga reeyeen qodobkaasaa asaas u ah innagana maanta dhibaatooyinka ina haysta waxaynu uga gudbilanahay wax kale ma ahe waa dacfi iimaani awe waa iimaankeennaa tabar daran yaqiinteennaa tabar daran kalsoonida ilaahay aan ku qabnaa tabar daran tala saarashada ilaahay aan tala saaranaynaa tabar daran taasaa keenaysa inaynu ka gudbi weyno mashaakisha ina haysato oo intaasoo goor ka yar ama ka fudud kuwii saxaabada haystay ridwanullahi caleyh taasi waa qodob muhima oo inaynu fahno u baahan waxaa marka inoo soo baxayso halkaa darsiga inooga soo baxaya uu yahay haddaynu doonayno inaynu ka gudubno mashaakisha ina haysata aynu dib ugu noqonno inaynu iimaanka dib u dhisno dhismihii iimaanka aynu dib ugu noqonno iimaankeenna maxaa ka khaldan aan isweydiinno iimaankeenna maxaa ka dhiman aan isweydiinno iimaankeenna xaggeebuu ka dhaawacan yahay aan isweydiinno markaa iimaankii aan dhisno markii iimaanku dhismo waxaa imaanaysa waxyaalo fara badan in si fudud looga gudbo biidn illahi tabaaraka wa tacaala taasi qodob bay ahayd yacni wax weeyaan tiir muhim ah iyo sabab muhimoo saxaabadu ay la yimaadeen markaana ugu kaalmeeyey inay ka gudbaan dhibaatooyinkii haystay qodobka labaadi waxa weeye oo maalan waxa weye ruuxa markuu iimaankiisu xoog badan yahay ilaahay dartii haddii loo ciqaabo mushkilo kuma hayso haddii ilaahay dartii loo xidho mushkilo kuma hayso haddii ilaahay dartii xoolihiisa uu u waayo mushkilo kuma hayso hadduu ilaahay dartii uu macnaha caruurtiisa u waayiyo reerkiisa mushkilo kuma hayso haddii ilaahay dartii looba dilaboo naftiisa u tagto mushkilo kuma hayso limaada lianna bal wuuba ku raaxaysanayaaba yacni waxa weeye waaba ku raaxaysanaya ilaahay dartii baad wax u weyday oo alla diintiisaad wax u bixisay taasaaba wax yani wax la heli karaba aan lahayn qodobkaas waa qodobka saldhigga iyo asaaska u ah wax walba oo maanta inaga hadlaysanna isaga dartii oo la-aantiisa la hadlaysan yihin wax walbaoo saxaabada u hagaagay oo raciilkiiyo facii horee nebiga rumeeyey u hagaagayna qodobkaasaa asaas u ah marka meeshaa iyadaa in la mulaaxadeeyo waa loo baahanyay sababta labaadi waxa weeyaan altamaasuk alkaamil baynahum yacni is waxay isku tiirsani iyo ishaysi iyo walaaltinimo iyo isku kalsooni waxaa ka dhaxaysay aan la sawiri karin dad yar bay ahaayeen laakiin haddana kalsooniday isku qabaan iyo siday walaaltinimada uga run sheegeen iyo siday isugu tiirsanaayeen iyo sida ay isu kaashanayeen iyo siday wax isula qabanayeen taasina waxay ahayd qodobka labaad oo runtii ay kaga gudbeen intaasoo dhibaatooyin oo hortaagnaa rabbigeen baa qur-aanka ku sheegay subxaanahu wa tacaala muxamadun rasuulullah waaladiina macahu ashiddaa'u cala alkufaar ruxamaa'u baynahum taraahum rukkacan sujada yabtaquuna fadla min allahi waridwaana siimaahum fii wujuuhihim min ahari sujuud dalika maaluhum fi tawraah ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الله سبحانه وتعالى وحول محمد ورسول إله كوا إساق الرميي الراعي أرددي سؤنا قالدنا وكو أدأدقهين لحظونا وإسونا حريستان رحماء بينهم إياق لحظونا مركي نقطه وأدد إسونا حريستا وأدد إسود بعسن waa dad isu nugul waa dad wax wadaaga waa dad dana ka dhexeeyaan waa dad iskaashada wey rabbi subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegayaa allah bay caabudaan waxaad arkaysaa iyagoo sujuudsan sujuudda astaanteedii baa ka muuqata waa waxaa rabbi uu ku miaaliyo tusaale uga dhigay towreed iyo injiil waxay ku lahaayeen tusaalahaas iyo sifaadka iyo tilmaamahaasay ku lahaayeen kitaabkii towreedaha iyo injiil tilmaamahoodu waa ku yaaleen waa labadii kitaab ee ka horreeyey kitaabkeennawa sidaasay ugu tilmaanaayeen ardada nebi moxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa rabbi uu ku miaaliyey sidii geed hadda soo dhashay oo kale geedkaas oo markuu hore uu soo dhasho geedka waad garanaysaa wuu jilicsan yaho waa curdun waa curdan waay geedkii laamo kale ayaa dhinacyihiisa ka baxay markaasay adkeeyeen sidii geed soo baxay oo jilicsanaa kadibna laamo badan intuu baxsaday adkaaday sidaasoo kaleeta ayay la mid yihiin oo sifadaasay injiil ku lahaayeen bu rabbilahi subxana wa tacaala marka dad saa isugu tiirsan oo is adkaynaya bay ahaayeen midda waxay ku waxay macnaha ku rumoobeen xadiidkii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim ka mathali jasadi alwaaxid mu'miniinta sifadoodu iyo tilmaantoodu waxa weeyaan waa sidii hal jidh oo kaleeto jidhka waxaa lagu yaqaanaa haddii qayb ka mida uu xanuunsado uu macnaha waxa weye xumadi ay qabato inta kalena waa la xanuunsanaya dad saasoo waxay ahaayeen xanuunkana wadaaga faraxana wadaaga murugtana wadaaga dhibkuna ka dhaxeeyo dheeftuna ka dhexaysay ahaayeen kaana sidii hal nin ay jidhkiisoo kale ahaayeen xaaladaasaa waxay keentay iyaga oo yar in ay caalamka sanduleeyaan in ay jiidhaan in wax kasta oo caqaba oo la hordhigay inay ka gudbaan in ay muddo gaaban gudaheed ay jasiiratul carab wada qabsadaan kadibna inay ka gudbaan oo dowladihii waaweynaaye imbaratoriyaadkii u gudbaan furs iyo rum inay u gudbaan muddo gaaban gudaheedna inay caalamka sanduleeyaan oo caalamka tawxiidka gaadhsiiyaan oo caalamka hogaamiyaan waxaa keenay habay yaraadeen laakiin dad isku duuban oo naf iyo yani nafiis iyo wax walba wadaagay ahaayeen asxaabu rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam sidaas way macnaha bal waxay ahaayeen dadka dad waxay ahaayeen naftaada iyo nafta walaalkaa markay noqoto wax yani wax weeye keebaad wax siinaysaa waxay ahayn dad iihaar sameeyey oo naftiisuu ka doorayaa walaalkiibuu u dooraya waa u baahan yahay naftiisaa u baahan ilmihiisaa u baahan laakiin intuu isagu iska qaado buu walaalkii baahidiisa ku hormarinaya allah baa ku ammaanay subxaana wa tacaala khaasatan nimankii reer madiine ansaar rabbi wuxuu yihi wladiina tabawa'u daara waliimaan yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa reer madiina waa saxaabadii nebiga sal ly waslam raggii madiino deganaa wey raggii soo hijiroodo walaalahood ahaayoo maka laga soo eriyey inay u yimaadaan wax xasaasiyada kama qabaan wixii la siiyo muhaajiriin lagu gooni yeelana hunguri iyo damaaci kama hayo bal iska dhaafe waxay iyagu haystaan bay walaalahood u doorayaan ayagoo weliba u baahan wa yu'iruuna calaa anfusihim naftooday ka doorayaanoo walaaladood bay ku hormarinayaan walow kaana bihim khasaasa gaajo daranba ha hayse si adagba gaaja hu hayse walaaladood bay ku hormarinayaan asxaabu rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam sidaasay ahaayeen waataad garanaysaan nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa uu walaaleeyey sida saxiixulbukhaari iyo keyrkii ku taalla wuxuu walaaleeyey saxaabada labalaba nin buu isugu xidhay labalaba nin buu isugu xidhay bimacnaa raggii maka ka soo hijrooday ilayn meesha reera uma joogaan xoolana kuma ay laha waa dad dhulkoodii laga soo eriyey weeye xoolahoodiiyo hantidoodiina ka yimid nebigu sal lla lay waslam nin kasta oo soo hijrooday nin reer madiine ah buu ku xidhay oo walaal kala dhigay oo guriga uu kula noolaa oo uu weelka gacanta la gelinayay oo wax kala dhexeeyeen raggii nebigu uu walaaleeyey waxaa ka mid ahaa cabdiraxmaan ibni cawf iyo nin la odhan jiray yacni waxa weeyaan sacd ibnu rabiic cabdiraxmaan wuxuu ahaa muhaajiri maka ka soo cararay sacd ibnu rabiicna wuxuu ahaa reer madiinuu ahaa cabdiraxmaan sacad baa u yeedho wuxuu yidhi cabdiraxmaanow dhulkaa iyo beertaa aan leeyahayna waan qaybsanaynaa oo adiguna nis qaado aniguna niska kalan qaadanaya nis baan reebanayaa inta kalena adaan ku siinaya afar dumarana waan qabaa afarkaa dumarkaa intaad u tagto fiiri midda aada u bogto ee aad ku cajabgelisa waan kuu furhayaa kadibna way ciddo tirsan ciddada markay ka baxdana guurso waa meel haddaa dumar laysa siinahay u fiirsada xataa ninku xoolihiisa iyo dumarkiisa dumarkiisu ka jeclayo heer waxay gaadheen xataa ay yidhaahdaan dumarkayga taad rabto ayaan kuu furayaa kadibna waad guursanaysaa ilaa heerkaasay gaadheen kalsoonida ka dhaxayso labada ninee saa wax isu siinaya dhalasha kama dhexayso deegaanna kama dhexeeyo yacni xididnimona kama dhaxayso laakiin maxaa isu keenay mabda iimaan baa isu keenay mabdi iimaanka isu keenay baa wuxuu keenay dhalashadii inuu isagu kala weynaado deegaankii inuu kala weynaado yacni waxa weeye masaalixdii iyo danihii kale inuu kala weynaado heerkaa ragga gaadhay iyo dadka heerkaa gaadhay ee sidaa wax isugu quudhaya ee sidaa wax isu siinaya ee sidaa isu jecel waa adag tahay dad saa isu jecel in inta yani brograamkooda iyo barnaamijkooda laga hor yimaada in la fashiliyo waa adagya raggii nebi maxamed uu soo saaray oo madrasadiisu ay soo saartay oo jaamacaddii nebiga ka soo baxay raggaas ahayn ridwaanullahi calayh taasaana keentay in horta marka koowaad inta la dhex galo la kala jabin kari waayo si kasta inta la isugu dayey qoysas yahuuda madiine la deganaa waxaa la isku dayey dhexdooda inta la galo in khilaaf la dhex dhigo intaasoo goor bay dhacday oo isku dayeen waxba waa uga suroobi wey waxaa la suurtogelin kari waayey in la qaybiyo waxaa la suurtogelin kari waayey in la yidhaahdo war idinka reer madiine ah nimankan bannaanka ka yimid ee shisheeyahee maka ka yimid maxaa inaga galay waxoogaaga aan siinayno aan ka goosanno kadibna iyagaa iska kala tegi doono siyaasaddii munaafiqiintu ay wateen laa tunfiquu calaa man cinda rasuuli illah xataa yanfaduu war waxoogaaga biilkaa ka goosta iyagaaba iska kala tegi doone waxaasoo dhan waa laga dhaadhicin waaya leanna waxa weeyaan dad waxay ahaayeen uu ka dhexeeya tamaasug isku dheganaan walaaltinimo innagana meesha labaadeen u dhimanayno maanta arrimaheennuna u xalismi laayihiin waxa weeye labadii wada joogtaayey qalbigoodu isuma fayooba saas labadii wada joogtaayey afka waa la ysaga qoslayaa waa la sheekaysan waa la kaftami laakiin quluubteennii baa laysku diray quluubteennii baa laysku diray ama qabyaalad iyo qurunka noocaasoo kale abaa quluubteennii kala dilay ama gobolaysi baa ina kala dilay ama masaalix iyo dano kalea ina kala dilay marba haddii quluubteennii ay kala tagsan tahay waxaynu markaas curdo u nahay in nin kasta oo daciifa uu dantuu leeyahay inaga gaadho innagana aynu in yar oo mushkilo ina haysato xallisan kari weyn ayaguna tay wax ku gaadheen midnimada iyo isjacaylkaiyo walaaltinimada mabda diineed ku salaysan iyo iimaan ku salaysan bu inagana ta ina baabi'inaysa qodobkii noocaha baan la'nahay qodobkii noocaha baan la'nahay oo ina burburiyey oo ina baabi'iyey oo cadowgeena inoo gacangeliyey oo maanta meeshaad aragtaan ina dhigay xal haddaan u baahannahay marka waa inaan dib ugu soo noqonno inaynu ku walaalowno mabda'a iimaanka waxyaabaha kale oo dhanna aynu meel iska dhigno ka nimaadno haddaynu doonayna inaan waxalisanto oynu doonayna inaynu yani waxa weye meel gaadhno oynu doonayna mashaakisha ina haysata inaynu ka gudubno ama mashaakil ha noqoto dhaqaalo ama ha noqoto mashaakiil yani waxa weye qarannimo iyo dowlad iyo dadnimo ama ha noqoto mashaakiil qoysas iyo caruur ha noqoto mashaakil ina haysta inaan ka gudubno haddaan doonayno asaas waxaa u ah inay soo noqoto isjacaylki iyo walaaltinimadii ku salaysnayd iimaanka iyo mabdaa ku salaysnayd oo ay noqoto yani waxa weeyaan alxubu fi اllah wاlbغd fi اllah wاlmuwalaatu fi اllah wاlmucaadaatu fi اllah ilaahay dartii aad wax u jeclaato ilaahay dartii aad wax u nacdo ilaahay dartii wax u xidhiidhiso ilaahay dartii aad wax ku goyso ciddaad goynayso ilahay dartii ku go ciddaad soo dhawaysanayso ilahay dartii kusoo dhawayso ciddaad fogaynayso ilaahay dartii ku foge mabdaa adiya adiya dadka isku kiin xidhaya ha noqdo inteebuu ilaahay u jiraa addoonkani inteebuuse ilaahay ka fog yahay subxana wa tacaala laakiin wuu ila dhashay isku reer baanu nahay isku qabiil baan nahay isku deg baanu nahay isku gobol baanu nahay danaa naga wada dhexeeya isku urur baan nahay isku guruub baan nahay waa waxa halkaa ina dhigay asxaabu rasuuli lahi sal lay wasalamna miday ka fayoobaayeen taasay ahayd ummad cudurkaasi soo galayna shaki ma laha inay qayrkeed ka hadhayso yacni cadowgeedana u loogmayso shaki kuma jiro waana dhibka maanta ina haysta asxaabu rasuulilahi sal lay slam marka qaabkii ay u tilaabo qaadeen haddaan doonayno inaynu ka shidaal qaadanno waxay ka mid ahayd qodobadii ugu muhiimsanaa ee saxaabadu ridwaanullahi calayhim ay wax ku gaadheen ummadda sadrigeedii hore iyo kooxdeedii horena ay wax ku noqdeen adduunkana ku hanteen ayay ka mid ahayd oo waxa weeyaan nebi maxamed baa aasaasay salawatu rabbi wasalam waad garanaysaan kumuna aasaasin nebigu sal lay wasalam wadaniye kuma aasaasin midabna isugumuusan keenin dhalasho iyo nasabna isuguma keenin laakiin muxuu isugu keenay laa ilaha illa allah buu isugu keenay nebigu salawatu rabbi wasalam caleyh intaasoo jinsiyo oo adduunkaoo dhanoo isu yimid bay ahaayeen haddana mabda'aasay isugu yimaadeen mabda'aasayna u wada shaqaynayeen ridwaanullahi caleyh qodobka saddexaad ee saxaabadu ay ku tilmaanaayeen sababna ka dhigay in ay ka gudbaan mashaakishii hortaagnayd wuxuu ahaa alsabru waalmusaabara sabir iyo adkaysi iyo weliba la sabirtan sabir iyo adkaysi waxay u lahaayeen wax kasta oo mushkila oo ku timaada in badan baad arkaysaan qur-aanka ilaa siddeetan iyo dhowr goor buu ilaahay subxaana wa tacaala maadada sabirka qur-aanka kusoo celceliyey nebigeennuna wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh shay ilaahay uu addoonka siiyo waxaa ugu qaalisanoo ugu qiimo badan waa sabirka sabirka ugu qaalisan wax walba sabirku ku taagan yahay ruux aan sabir iyo adkaysi lahayn meel wax ma gaadhsiinayo xataa iska dhaaf aakharo xataa masaalixda iyo danaha guud iska dhaaf xataa danihiisa khaaska ah ruuxaan sabir iyo adkaysi u lahayn meel kama gaadhi karo ilaan adduunyadii ayada oo dhan inta lagu nool yahay waa imtixaanaadkaas wey adduunyadu jid laga shaqeeyey iyo nolol laga shaqeeyey oo la diyaariyey kuma dul soconno ee waa daar ilaahay ugu talagalay iyadoo dhan inay imtixaanaad noqoto imtixaanaadkeedii marka waa inaad u diyaarsan tahay qaabkaad uga gudbi lahayd saxaabadu ridwaanullaahi calayhim waxay maal cajab badan u ahaayeen sabirkiiyo adkaysi bal u fiirso markay maka joogeen waxaad arkaysaa qoys dhan baa intay gaaladu soo xareeyaan sidii aalayaasir oo kale ayaa haweenaydii reerka dhashay mar la soo qabanayaa la dilayaa iyadoo laa ilaaha ila allahu leh waa dumar ogow waa dumar rag ma ah laa ilaaha ila allahu ayadoo leh baa intay seexiyaan bay waran ku dilayaan laa ilaaha ila allah way ku dhimanaysaa odaygii baa la soo qabanayaa camaar ahaa isagana isagoo laa ilaaha ila allahu leh baa la dilaya bilaal baa la qabanayaa bannaankaa la seexinayaa qoraxda oo macnaha waxa weeyaan joogta xilligay ugu kululayd baa bannaanka la seexinayaa dhagax baa dusha laga saaraya markaasuu meeshaha axad axad alla waa keligii alla waa keligii buu leeyay walu fiirsado yacni waxa weeyaan waa dad aada is leedahay maqsadkooda iyo qalbigoodu waa bir waa bir sabir waay adkaysigaasay meel walba ku mareen ayaga oo loo hanjabayo oo yani waxa wey loo caga juglaynayo ayayna haddana maca dalika u aabayeeli jira bal u fiirsa adiga markii ay dhulkoodii joogi waayeen oo lagu rafaadiyey oo qaar la laayey oo qaar la dilay oo qaar la cadaadiyey oo si walba loo cadaabay ayay markii dambe xoolahoodii caruurtoodii dadkay ka dhasheen dhulkay intaa kula ekaadeen intay ka carareen oy mabda-oodiiyo caqiidadooda la carareen bayna dhul ayna aqooninoo qurba a bay u carareen sabir soo ma ah adiga maanta haddii lagu yidhahdo carruurtaadiiyo xoolahaaga iyo dhulkaad ku dhalatay keligaa adoo ah ka dhaqa mas'ale qalbiga aada ugu adag soo maah waa ka dhaqaaqeen asxaabu rasuuli lahi sal lay slam sabir iyo adkaysi dhul qurba a bay ku noolaayeen sabir iyo adkaysi waa ka soo tageen magaalada madiino inan aqoonin bay yimaadeen sabir iyo adkaysi madiine markay yimaadeen lafteeda dhibaato cabsi yacni waxa weeyaan waa dad yar waa dad yar haddana bulshooyinka ku wareegsanoo dhan cadow bay u yihiin meel kaleba intaan la gaadhin madiine kuwa la degan qoysaska reer yahuudeed ee madiine la degan baa colla ah habeen walba waxay ku seexanayaan cabsi talow caawa maxaa soo kordhi doona haddii lasoo tooso cabsidii ma dhammaanaysa waa dad yaroo cadow ku wareegsan yahay haddana maca daalika waxaaso dhan maxay kaga gudbeen sabir bay kaga gudbeen wax ma haystaan haddana kaaga daranta wax ma haystaan faqri faqri iyo gaajo iyagoo intaasoo dhibaata ay haysato bayna haddana waxaynan helaynin luqmatul caysh waxay xataa caloosha gelin lahaayeen ma haystaan dantu waxay ku kaliftay markii dambe inay xataa waxa weeye caleenta geedaha ay cunto ka dhigtaan saxaabigu waa ka odhanaya waxaanu cunno markaanu weynay baanu caleenta geedaha daaqi jirnay ilaa afkuna googo-ay oo qowlaladuna dildilaaceen oo wixii aanu saxaroonaynay uu noqday sidii saalada xoolahoo kale ilan haddaad caleen cunto oo xooluhu waxay cunaan daaqay cunaan haddaad daaqdo yacni saaladii xoolahoo kale unbaad dhigi soo maha saxaro bini aadan kaa imaan mayso saalay yani saxaradoodii saalay noqotay leanna waxay cunayaan waa caleen iyo daaqi xoola wax kale ma haystaan ma u sabri lahayn inagu maya maya koodii wax haystay nin nin waxaa ku jiray saxaabada taajir ah oo xoolo lahaa xataa markuu maka joogay koodii wax haystayna deeqsinimadiisa xooluhu haystay oo dhan wuxuu ku dhammaynayaa ku baabi'inayaa diintaasay wax u noqon lahay kani waa dhiban yahayoo waa addoonoo waa la haystaayo waa la cadaabayaayo iibiyo xore nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi yani waxa weeye xaaladaasaa haysatee xoolihii ku bixi waxba mayna ka reebanin sidqi iyo run iyo sabir ayay asxaabu rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam ay ku gudbeen oo runtii waxa weeye mashaakiishii haysatay ay inteedii badneed kaga gudbeen allana wuu imtixaanaya subxaana wa tacaala ilan rabbigeen wax ma waayin dhibkan inuu ka qaadana muusan waayinoo awood umuusan waayin laakiin waxaa la tijaabinahayey oo la fiirinayey oo la imtixaanayey balaa ilaa heerka daacadnimadoodu ay jirto markay soo baxday inay yihiin rag adagoo ilaahay daacad u ah oo xoolahooda iyo naftooda iyo wakhtigoodaba ilaahay u ogol inay yihiin markay soo baxday oo caddaatay buu ilaahay nasrigiiyo libtiisiiya subxana wa tacaala marxalad adag baa marka lagu gelinayaa warshad adag baa lagu gelinayaa si laguu kala saaro inta waxoogaa yani iska haheeye raacee dadka un iska raacaysa iyaga in la reebaa la doonaya kuwa waxoogaa yaro dabacdabacsan ee labaclabaca waxaa la doonayaa iyagana in khadka ka baxaan waxaa la doonayaa rag adag oo birlab ah inay soo baxaan kuwaasuna nasrigooda ilahay siinaya subxana wa tacala ilan ilaahay sunnadiisaa saas subxana wa tacala sunnada ilaahay baa saasoo ummad uusan imtixaanin sideedaba nasri ma gaadhsiiyo bal reer bani israa'iil suuratu lbaqara nimanka ay ka warrantay adiga u fiirso ka bilaabata alam tara ila almala'i min bani israa'iila min bacdi muusa id qaaluu linabiyin lahum bacad lanaa melikan nuqaatil fii sabiili illah koox reer bani israa'iil ahay waxay codsadeen ilaahuw boqor noo soo saar na hogaamiya si aanu u dagaalanno xoolahanag iyo caruurtanad iyo guryahanagi nalaga soo saariya si aan u dagaalanno boqor ilaahu noo soo saar boqorkiibaa loo soo saaray daaluud nin la yidhahdaa boqor looga dhigo waxaa layidhi daaluud baa idin hogaaminhaye wakaase dabagalo oo xoolihiin iyo caruurtiin iyo wixii laydinka qabsada soo dhacsada daaluud markii loo magacaabay oo layidhi boqor buu idin yahay soo lama rabin inay markaaba boqornimadiisa dabagalaan waxay yidhaahdeen annaa yakuunu lahu lmulku calayna wa naxnu axaqu bilmulki minhu walam yu'ta sacata min almaal seebuu boqor noogu noqday bay dheheen isagoon xoolana lahayn boqornimadana annagu aanu ka leenahay qoysaskii boqorada ahaana kama dhalanin xoolo hadda uu boqor noogu noqdana maba lahaaba seebuu boqor noogu noqday haye mucaaradadaasay markiiba bilaabeen waa kala hadheen taaluut ciidankiibuu kaxaystay falamaa fasala taaluutu biljunuudi qaala ina allaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minii waman lam yacamhu fainahu minii ila man iqtarafa gurfata biyadihi fasharibuu minhu ila qaliila minhum taaluud ciidankii intuu usoo hadhay intii diiday mooye intii kaleu kaxaystay markii la marayo intaan cadowgii laysgaadhin ayaa imtixaan la geliyey oo waxaa la yidhi webigaas waa ooman yihin webigaa ha ka cabina waxoogaa uun inaad sacabada darsataan mooye oo in yar uun aad ka cabtaan mooye laakiin ha cabina oo ha ka dhergina layidhi ilaa man iqtarafa gurfa hal mar uun darsada laakiin si kale hoga cabina intoodii badnaa wax yar mooye imtixaankaa way ku dhaceen webigiibay ka cabeen in yarbaa daalud u soo hadhay waa meeshii labaadee lagu kala reebayo wey markii hore boqorka looga dhigay way ku kala hadheen intaa laguma daynine ciidankiioo socdaa haddana la imtixaanay si uu u kala hadho waa kala hadheen intii badnayd baa hadhay in yarbaa haddana soo hadhay ma intaasaa lagu daayey maya weli bosishinkii ilaahay rabay weli mayna gaadhin fasharibuu minhu ila qaliila minhum falama jaawazahu huwa waladiina aamanuu macahu qaluu laa taaqata lana alyowma bijaaluuta wa junuudihi ciidamadii ay ku socdeenee cadowga markay iska hor yimaadeenee jaaluud uu hogaaminayey waxay yidhaahdeen tabar uma hayno maanta aanu jaaluud kula dagaalanno halkaana qora carartay oo kooxdii saddexaad baa ku hadhay laa taaqata lana alyowma bijaaluuta wa junuudihi qaala aladiina yadunnuuna anahum mulaaqu llah kam min fi'atin qaliilatin halabat fi'atan kaiirata biidn illah wallahu maca asaabiriin kooxdii ugu dambaysay soo hadhay oo ilaahay ku kalsoonayd ayaa waxay yidhaahdeen waxaa badan in yar koox yar oo koox badan ka adkaatay idan ilaahayna ku adkaatay meeshaasaa marka ilaahay subxaana wa tacaala libtii wuxuu ku siiyey jaaluud waxaan ujeeda daaluud iyo ciidankuu hogaaminayay iyo nebi daawuud oo la socda macnaha qasadkaan ka leenahay waxa weeye ilaahay sunnadiisa kownigii waxay tilmaamaysaa in layskala reebo mooyaane orodka hore iyo yaaca hore la wada yaacayaay wax lagu heli maayo laakiin waa in la gado nolol dheer oo adag waa in la galo kolba stage mucayana waa inay dad ku hadhaan waa in la kala hadho in yaroo saafiyoo soo hadhay buu ilaahay nasriga siinaya subxana wa tacaala asxaabu rasuulillaah ardadii nebi maxamed uu tarbiyeeyey waxay ahaayeen intaa yartee saafidee soo hadhay ee sabirkiiyo adkaysiga u yeelatay wax kastoo dhibaato haystay ilaahayna subxaana wa tacaala libta uu siiyey sabri iyo adkaysi bay marka u baahan tahay innaga laakiin maanta ma hayno gaajo uma dulqaadan karno oo dadkii diinta waday iyo ahlu diinkii wax yaroo gaajo ah haddii la dareemaba diyaar baa loo yahay in diintii laga tago waxoogaa haddii xagga caruurtii iyo reerkii iyo culays nagaga yimaado waxaa laleeyahay sheekh dacwaduna waa fardu kifaaya heerkii iyo caruurtuna waa fardu cayn fardu cayn baa ka horaysa wabilahi tawfiiq ana wareerinina wadaado xaggan qaarkood waxay ku leeyihiin sheekh adduunku maanta dee waxa weye dhaqaale iyo maaragtay maanta waxaa laysku laynayaa maaratay ganacsi iyo bal inaan wax samaynaan u baahannahay haye ganacsigii samee waayahe maalinkuu ganacsiga galay baa kuugu dambaysa wahaakadaa sabir ma jiro adkaysi ma jiro wadaadkii diinta waday sabir uma leh daacigii sabir uma leh bulshoweyntii sabir uma leh haddii wax yaroo cadaadisa lagu sameeyo bulshadii diinteedii inay ka tagto diyaar bay u tahay bal waxa weeye bulshooyinkii iyo mujtamacaadkii muslimku iyagaaba diintii la dagaalamayaba madaxdoodii iyagaaba diinta la dagaalamayaba ayib see baan marka uga gudbi karnaa mashaakisha ina haysata ayadoo sabirkii loo baahnaa iyo iimaankii loo baahnaa laa calaa mustawa duwal walaa calaa mustawa almujtamacaat walaa calaa mustawa alafraad inta badan inaga maqanta mushaakisha ina haysateen tilaabo la qaadi la'na bay ka mid tahay asxaabu rasuuli illahina sal alla alay waslam ay ka gudbeen ayib waxaa ka mid ah saxaabada waxyaalihii ilaahay uu ugu fududeeyey inay mashaakisha ka gudbaan iyo dhibaatadii haysatay altataluc lidaari alaakhira wa iithaaru dunya cala alaakhira wa iithaaru alaakhira cala addunya bimacnaa saxaabadu mar walba taargadkoodu wuxuu ahaa iyo niyadoodu aakhiray ahayd mar walbana aakharadaa kala horeysay adduunyada inay aakharo dhistaan aakharo hagaajistaan aakharo waxhelaan janno ku guulaystaan yacni waxa weeyaan cadaab ilaahay ka badbaadaan rabbigood raalli geliyaan tanaa u muuqatay oo higsanayeen oo taargad u ahayd innaga laakiin cagsi baynu nahay cagsi baynu inagu nahay waa dabagadis waay dhanka kalean u soconnaa innaga mujtamacaadka maanta muslimka joogiya afraaddeedii iyo shucuubtu waxaa la doonayaa ninba ruuxba ruuxa kale inuu ka dhaqaalo badnaado ka xoolo badnaado ka magac fiicnaado kursi iyo mansib kaga fiicnaado laakiin aakharo iyo arrinkeeduba agteenna waa shay hayin ah waa shay fudud wuxuu imaanayaa martabada labaad martabada koobaad maaha saxaabaduna aakhara waxay u ahayd martabada koobaad adduunyada iyo arrimaheeduna martabada labaad iyo saddexaad bay imaanayeen marka waa la kala tegay kaaf iyo kala dheeri weeye laba dhinac baynu kala aadnay midda u fududaysay inay xal ka gaadhaanna taasay ahayd lianna waxa weeye mushkilada adiga kugu wajahani mushkilada adiga ku haysata ee kuu diidan inaad horay u socoto hadday naftaada rabtana naftiiba diyaar baad la tahay hadday xoolahaaga rabtana xoolihiiba diyaar baad la tahay haddii wakhtigaaga ay rabtana wakhtigaagiiba diyaar baad la tahay maxaamad ka baqi marka leanna waxay rumaysan yihiin sida rabbi qur-aanka ku yidhi ina allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum ljanna ilaahay baa xoolahoodii naftooda ka iibsaday inay janno leeyihin buuna kaga gatay waxayba ku xisaabtamayaanba xoolahan iyo naftani waa horaad iibsateenood janno dhaafsateen ma ku noqonaysaan marka soo heshiiskii ma dhicin ilahay heshiiskii la galeen waa dhacay saxiixii la kala qaaday hawshuu dhammaatay xoolihii iyo naftii ilaahay baad ku wareejiseen idinkuna jannaad yeelateenoo la wareegteen hawsha waa horaa la kala dhammaystay ma ku noqonaysaan marka asxaabu rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam muntalaqaasay ka duulayeenoo janno dadka daybay ahayd dad janno gatay say ku gaadhi lahaayeenna ku dadaalaya ayay ahaayeen sidaas daraaddeed amhilada iyo tusaalayaasha cajabta badan ay muujiyeen ayaa arrintaa iyadaa ku tusaysa laba miihaal baynu soo qaadanayn miaalka koobaadi wuxuu ahaa dagaalkii markuu dhacay beder dagaalkii beder markuu dhacay dagaalkoo socda ayaa nin la yidhahdo saxaabada ka mid a la dhihi jiray cumayr ibnu xamaam la dhihi jiray baa wuxuu yihi rasuul ilaahayow ara'ayta in qutiltu bal ka waran haddii lay dilo ayna ana buui haddii maanta dagaalkan laygu dilo xaggeen tegayaa buui xaggeen aadayaa bal ii warran markaasaa wuxuu yidhi haddii lagu dilo adoo sii jeeda adoo sii jeeda oon soo jeedin jannadaad gelaysaa buui waxoogaa timir ah dhowr xaboo timir oo gacanta ugu jiray ama jeebka ugu jiraybu intuu soo saaray oo saa u qabtay buu wuxuu yidhi walle kuwan haddaan intaan cunahayo intaan kuwan cunahayo oon dhammaysanayo waa wakhti dheer buu yidhi intuu daadiyey buu horay dagaalka galay waa lagu dilay soo jannadii ma aadin intaan intan timirtaa timirtaa yartee dhowrkaa xabee timirtaa intaan calalinayo intaasaaba wakhti dheer ugu ab u leeyahy jannadii baaba halkanee macaaba timir adiga kugu taxluji timir adduunya maxaa ku fali timirtii aakharaaba halkan kuu jirtae timir adduunya maxaad ku falaysa radia allahu tacaala canhu waardaa bal u fars meeshuu heegsinayo caruurtii iyo haweentii iyo beertii iyo adduunyadii iyo uma muuqdaan maxaase u muuqda jannadii baa halkan ka soo udgeysa asxaabu rasuulillahi sal alay waslam waxa ay dhib oo dhan u jiidheen ayaga oo dagaal wuxuu ku bilowday bal u fiirsada dagaal wuxuu ku bilowday iyagoo tiradoodoo dhan marka la isugaya laga yaabo inaysan kunnin gaadhaynin caalamkoo dhan baa dagaal ku cilaamiyey haddana maca daalika uma uma jixinjixayaan dan kama leh dan kamayna lahayn ridwaan ullaahi calayh mihaalka labaadi wuxuu ahaa markuu dhacay dagaalkii uxud dagaalkii uxud markuu dhacay oo saxaabada ridwaanullaahi calayhim dagaalka wejigiisii hore intay ku adkaadeen gaaladii la eryaday ayaa waxoogaa farsamadaa ka xumaatayoo dhabar jabin inta lagu sameeyey saxaabadii oo gadaal laga soo galay baa laba dhaban la geliyey meeshaasi toddobaatan ninoo saxaabada akhyaartoodii ka mid a lagu dilay taladii baa luntay hogaankiibaa saxaabada ka lumay waa la kala cararay waa la kala fiigay raggii orodkay qaar ordayeen madiinay ku shubeen nebi maxamed iyo saxaabadiisii qaar ka midana dubuurta uxud bay sal ka saareen oo goobtii kamayna tegin difaac bay galeen inay nebiga difaacaan salawatu rabbi waslamu caleyh waxaan ka soo wadaa nin la odhan jiray saxaabada ka mid ah la dhihi jiray anas ibnu nadri la dhihi jiray ayaa raggii qaar ka mid oo goobta ka soo cararay ayay madiine isaga hor yimaadeen waxaan u jeedaa madiine intayna soo gaadhin bay madiine agteeda isaga hor yimaadeen sacad ibnu cubaada markaasaa wuxuu uhi war sacadow sacadow xaggeed u socotaa buuhi markaasuu sacad wuxuu yihi nebi maxamed waa la dilay nebi maxamed waa la dilay ila warkaasaa shaydaan faafiyey maxamed waa la dilay shaydaan warkaasuu faafiyey nebi maxamed waa la dilay buuhi markaasaa anas wuxuu yidhi haddii nebi maxamed la dilay wixii lagu dilay iyo mabdi'ii lagu dilay maad ku dhimataan buuhi xaggeed u socotaan ma nolol baaba idiin hadhayba nebi maxamed salawatu rabbi waslamu aleyh hadii la dilay markaasa wuxuu idhi ilaahu waxaan beri kaaga ahay wixii ay sameeyeen gaaladu beri baan ka ahay ragga soo cararay waxay sameeyeenna beri baan ka ahay intuu daba maray buu isagoo keligiiyabuu gaaladii ka hortay markaasuu dagaal la galay mar dambeoo goobtii lagu kala baxay baa loo tegay anas ibnu nadirin radia allahu canhu wa ardaah isagao oo siddeetan iyo dhowr nabar ku yaallaan oo jirkiisiiba la garan waayeyba seef iyo waran iyo leeb ku dhacay fartiisa xubinkaas keliya baa laga gartay jirkiisaoo walaashii baa gartay inuu anas yahay balu fiirsada wuxuu leeyahay markuu sii socdo oo keligii isagoo ah keligii duulwa keligii uu sii duulayo wuxuu leeyahay war sacadow buurtaa uxud ee muuqata sokadeeday jannadii iiga soo udgeysaa warniyo waxgeed socota u fiirso buurta uxud sokadeeda baan ilaahay baan ku dhaartay jannada udugeedii baan helayaa buuri bal meeshay higsanayaan u fiirso asxaabu rasuuli lah sal lay waslam nin ay janna u muuqato cabsiin waxba ma yeesho xoolana waxba lama aha adduunyana waxba lama aha wax kaloo u dhadhamayana ma jiro ninay janna u muuqato ilaa uu jannada gaadho jidkaasuu haynaya soo warcad maaha innagana jannadii baa agteenna rakhiis ku noqotay adduunyaa inala xoog badatay waxaynu noqonnay qolada nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu ku sheegay taciisa cabdu dirham waddiinaar shilinka iyo dollaarka iyo adduunyada kuwii caabudaya u noolaa ee iyada u cadhoonahayay iyada markay helaanna qoslahayoo riyaaqayay kuwii baynu noqon see baynu marka dhibaato ina haysata uga gudbaynaa shilin iyo waxaa ina haysata dollar iyo waxoogaabaa inugu dhagan tilaababa ma qaadi karne iyadaasaynu u noollahay iyadaasaynu macnaha waxa way u hijroonaynaa iyadaasaan u tegaynaa iyadaasaynu u xamaalaynaa iyadaasaan wakhtigeenna ku bixinaynaa aakhare iyo jannaba aada inooguma muuqato see baan uga gudbaynaa markaa mashaakilina haysata shataana maa bayna thara wathuraya yacni waxa weeyaan xidigaha ururka iyo caradu kala foga ururka iyo caradu soo aada uma kala foga asxaabu rasuulilah iyo ardadii nebi maxamed iyo maanta muslimiinta joogaayey heerkaasoo kale isu joogaan saas daraaddeed baa iyagana ilaahay u fududeeyey inay mashaakishii ka gudbaan innagana mishkilo yar baynu ka gudbilaanahay waxba ma xallin karnaba wa xar yaroo lug jaban xataa ma soo xarayn karno ag laska dhaaf mushkilada in haysta iyo dhibka in haysta iyo dacfiga in haysta markhaati baynu ka wadannahay taa iyadaa macna saas weyaan waxaa ka mid ah asxaabu rasuulilahi sal lla lay waslam waxyaabihii ilaahay uu libta ku siiyey oo ay kaga gudbeen mashaakishii haysatay xusnu lqiyaada hoggaan wanaag hoggaan wanaagsanoo waxay haysteen marxalad kastoy marayaanba waxa munaasabka ah iyo xaaladda taagan la ta'aqlumaya oo la dhaqmaya hoggaan wanaagsanoo waxay haysteen isku uruurinaya hoggaan wanaagsanoo waxay haysteen mashaakishooda ka warhaya hoggaan wanaagsanoo waxay haysteen asaguba mashaakisha iyo dhibaatooyinka uga horeeya ee aan gadaashooda soconin waa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ma baqi jirin bal darsiga geesinimada isagay ka barteen darsiga sabirkana isagay ka barteen darsiga dulqaadkana isagay ka barteen duruusta noloshoo dhanna isagay ka qaateen nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh nebi maxamed baa hogaaminayey isagaa daadihinayey isagay daba socdeen qiyaada saalixa buu ahaa hoggaan wanaagsan buu nebi maxamed u ahaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh rabbigii baa ku tilmaamay fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlig naxariis ilaahay uu kuu naxariistay sababteed ayaad ugu nuglaatood ugu jilicsanaatood ugu dabacsanaatay saxaabadaada haddaad se aanan lahayd mid aan naxariis lahayn oo qalbi adag oo afkiisu qallafsan yahay oon naxariis lahayn hadal dabacsanna aan lahayn haddaad ahaan lahayd way kaa kala carari lahaayeen buu rabbi subxana watacala ninna kulama socdeen aad bay u jeclaayeen wakhtiga yaree nebi maxamed ay la joogaan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh aad bay u jeclaayeen inay la sheekaystaan aad bay u jeclaayeen inay la duulaan oo ay la socdaan oo duulaanka la galaan aad bay u jeclaayeen inay ka ag dhowaadaan lianna waxa weeye shakhsiyo la jeclaada buu ahaa nebi moxamed salawatu rabbi waslamu caleyh hoggaan xakiim ah oo xinko iyo siyaasad wanaagsan ilaahay siiyeyna waa ahaa nebi moxamed salawatu rabbi waslamu caleyh rasuul ilaahay oo samada laga hagayana waa ahaa asagoo sidaasa ayaa nebi maxamed sal lay waslam siyaasad wanaaggiisii waxaa ka mid ahaa rabbigiibaa waxau ku yidhi rabbibaa ilaan hagaye wuxuu ku yidhi rabbigii washaawirhum fi lmri saxaabadaada la tashaa lagu yidhi ma uusan dhihin nebigu salawatu rabbi waslm war anugu rasuul ilahay baana malakuljibriil baa ii imaanaya mawaaqiftaydaoo dhan xagga ilaahay baa la iiga sheegayaa maxaan taladiinna uga baahnay ma dhihin nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh anigu waan caqli badnahay oo waan aragti dheerahay oo sidaas daraaddeed ninna talidiisa uma baahni ma dhihin bal nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadiisa markay arrini timaado wuxuu dhihi jiray maxaynu ka yeelnaa shuuradiisuu isugu yeedhi jiray ragga ka agdhow buu isugu yeedhi jiray ulul yani xalli walcaqdi buu isugu yeedhi jiray markaasuu dhihi jiray bal taliya maxaynu yeelnaa maxaynu yeelnaa mar marka qaarkood arrin la qumanaatay nebiga sal lla lay waslam bay saxaabadu leeyihiin nebi allow sidani ma saxsana maxaan samaynaa sidan iyo sidana ka fiican aan yeelno waa yahay tusaalayaal waxaa u ah maalan maalintii beder maalintii beder nebigu sal lla alay waslam meel buu u arkay inay istraatiiji tahay halkan aynu degno ka dagaalgalla buuhi ciidankan halkan aan dejino saxaabadaas nin ka mid ah wuxu uhi nebi allow meeshan aadna dejisay ma rabbi baa ku taliyo waxyi baa ku soo degay miyaa mise adiga unbaa istraatiijiya dagaal u arkay maya aniga ila qumanaatay buuhi hadday sidaas tahay meesha waa laga istraatiijisan yahay naga bedel halkaasaa ka fiicana nimankaan xagga biyaha ka marno waa yahay buu nabigu uri salawatu rabbi waslm ciidankii waa la raray saxaabigii meeshuu ku taliyey baa la raacay ya maaha dictaator ma ahayn nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh hoggaan wuxuu ahaa saxaabadiisa la tashada leanna ruuxa markaad talageliso oo raciyadaadiiyo dadka kula socda aad tidhahdo war maxaa kula quman go-aanka soo baxay ruuxii waxbuu ku leeyahay kalsooni buu ku qabayaa midda kale nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuu tegayoo ma noolaanaynin saxaabadiisa wuxuu baray qaabka wax loo maamulo tababarna waa ku jireen saxaabadu ridwanullahi caleyh saas daraaddeed nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qiyaado wuxuu ahaa xakiimo ah midda keentay weeye saxaabadiisa mako dhibaatadii ku haysatay in ilaahay uu si xikmadle kaga soo saaro madiine markay yimaadeen intaasoo cadowga ku wareegsan si xikmadle inuu nebigu uga dabaasho salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isagoo adduunkao dhan la dagaalsan yahay inuu qaarna nabad la galo heshiis la galo qaarna uu la dagaalamo xikmad iyo siyaasad xakiimuu nebigu qaatay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wahaakada wahaakada meelaha qaarkood waxaa ka mid a maalan saxaabadan ridwaanullaahi calayhim tusaalaha laba saddexaad ee kutusaya nebigu inuu saxaabadiisa ka tala qaadan jiray maalan maalintii uxud markii la yidhi waa soo duushay quraysh way soo duushay ayuu nebigu saxaabadii kulmiyey maxaa idinla quman waa kana waa laynagu soo socdaa seen yeellaa nebigu tala a wuxuu lahaa aynu magaalada gudaheeda ka dagaalanno oo dagaal magaalo aan galno ilaan markaad daba tabar daran tahay sidaadaba bannaanka looma baxo cadowgaagu markuu kaa xoog badan yahay waa lala gurl goroleyaayo waxa weeye magaalada gudaheeda lagula dagaalamo dagaalka magaalooyinka weligii waa jiri jira nebigu marka wuxuu ku taliyey nimankayganaa bannaanka ugu bixinay magaalada gudaheeda aan kula dagaalanno ta kale waxaan ku riyooday buu yidhi aniga oo ku jira dhufays dirci iyo yacni gaashaan anigoo dhan igu wareegsan yaan ku riyooday buu yidhi waxaanan ku fasiray inay magaalada madiine tahay ee magaaladaynaan ka bixin niman dhallinyaro u badnaayoo dagaalkii beder ka baaqday oon ka qaybgelin baa waxay yidheen rasuul ilaahayow ma magaalada gudaheedaa rag noogu imaanaya ma magaalada gudaheedaan ragga ku sugaynaa ragganimo maaha taas maxaynu samaynaa bannaanka inoo saar bannaankaasaa rag isku helaana guryaha laguma wareegaystee meeshaas ragga inaga horgeebay dheh waaya ma saasaa inan la quman waa yahay buu nebigu yihi salawatu rabbi wasalam aleh bal ina bixiya waa yahay labista markii la labistay oo dagaalkii darayskii dagaalka la qaatay ba intay nebiga kusoo noqdeen bay dhan oo rasuul ilaahay oo amaanaan tala aadan rabin aanu kugu qasabnay taadii baan hadda usoo noqonnay waa yahay magaalada aan ka dhiganno nebigu wuxuu ihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh rasuul hadduu mar labiska dagaalka qaato oo dirayskii dagaalka uu qaato kama noqdee ina dhaqaajiya buuhi waa kii bannaanka loo baxo magaalada duleedkeeda dagaalku ka dhacay wixii ka dhici lahaa baa ka dhacay todobaatanka ninka saxaabadaa meesha lagu dilay soo maaragtay nebi maxamed taladiisii taladii saxaabada ayuu uga tanaasulo uga tegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh mid saddexaadna waata iyaduna amhilo fara badan baa loo hayaa midda iyada waxay ahayd iyadana dagaalkii axzaab isbahaysatada dagaalkeedii oo magaalada madiine ay ku soo duuleen qabaaishii carbeed oo dhan balu fiirsada quraysh awbaashhteedii nimankii la odhan jiray macnaha wax weeyaan qaxtaan wax qabaa'ishii ree yahuudeed ee magaalada deganaa kulli isbahaysi waxaa yimid isagoo kaleba aan la arag magaaladay soo duldegeen magaalada markay soo duldegeen yuu nebigu saxaabadiisa la tashaday tala-a wuxuu soo jeediyey nebigu sal alay wasalam dagaalku waa dagaalku waa khudca dagaalku sidiisaba waa khadeeco ee nimankan aynu kala khadeecayno oo aynu khudco isticmaalno nimanka ugu badan ciidamada meesha yimid oo ree nimanka la yidhaahdo yani waxa weeye qatafaan mise qaxtaan bay ahayd nimanka aynu u ballanqaadno magaalada madiina midhaha ka go-a haaf baanu idin siinaynaa idinku ciidamadiinsa nagala noqda annagiiyo reer qureysheedna waan isnaqaanaayo isu kaanadaaya idinku isaga bax intan yahuuddi iyo quraysh baa inugu soo hadhi kuwaana waynu isnaqaanaayo weligoodba waynu iscadhcaydhsan jirn laakiin qabiilkan faraha badan aynu iyaga wax u ballanqaadnay siday inooga tagaan laba nin baa marka labada qabiilee reer madiine ee ansaar aws iyo khasraj labadoodii ugaas baa meesha fadhiya sacad ibnu cubaada iyo sacad ibnu mucaad labadii ugaas waxay yidhahdeen rasuul ilaahayow qabaa-ishan aada sheegayso weligood iyo allahood midho kaanaa iyo xoolo kuwaanaa bilaash mayna ku qaadanin bay dheh haddana cagajuglayn iyo cabsiin laaluush u bixin mayno midhahanagana afkaa saari maayaan bay dheh waxay ka badin waayaanna ha sameeyeen war ma saasaa haa wax aanu bixinayno iyo waxaan u ballanqaadayna ma jirto annagay iyaga waxaan kala qaadnaan leenahay ha joogaan waan isku dhacaynaa ilaahay baa wax xukumi doone faraha kala baxa ma saasaa idinla quman haa waa yahay buu nabigu yihi salawatu rabbi waslamu caleyh bal u fiirsada bal qiyaadada iyo hogaankaa u fiirsada ilahay baa idinku dhaariyay waa rasuul ilaah waxyi baa u imaanaya haddana maca dalika saxaabadiisu la tashanaya qiyaada saalixa oo xakiima ah oo aada u caja badan oo caqli badan oo xikmad badan bay saxaabadu haysteen maantana muslimiintu meeshay ka kicila yihiin qiyaadadii iyo hogaanka ka khariban calaa mustawaa dowladahooda shucuubtooda meesha aan la'nahay ee qayrkeen aynu kaga hadhnay waxa weye qiyaada saalixa inaan haysan hogaan wanaagsan oo ummadda haga la tashada taladeeda qaata inteeda khayrdoonka ah yacni waxa weeye kor u soo saara inta shardoonkaana hoosgeliya taasaa maanta inaga maqanoo haddaynu doonayna marka inaynu ka kacno kufitaanka oynu kor u hinqanna haddaynu doonayno waa inaan qiyaada saalixa ummadda u keenno way qiyaada saalixa hoggaan wanaagsan waa inaan ummadda u samayno ummadda hoggaan wanaagsan baa tifka ah culimaa tifka ah oo cuqalaa tifka ah oo mutacalimiinbaa tifka ah laakiin mushkilada ina haysatahay yacni waxa weeyaan waxaynu nahay barti aqood bari uma korodha la yidhahda barti aqood baynu nahayo nin jaahil ah oo caamay ah oon ilaahay aqoonin oo aan maslaxa ummadeed aqoonin oo danaysta ah oo magacii qabiilka ku danaysanaya ninna u danaynayn kaasaynu bartiisa barannay bartii aqoodna bari uma korodho inalkana dhibaatada ina haysata waxa weeyaan kuwaasaan iska daba jiitamaynaa qiyaada saalixa ilaa ummadani ay hesho waxba u hagaagi maayaan mashaakisha ina haysatana ka gudbi mayno wakhtigii ayaa dhammaaday laakiin waxaan ku gebagabaynayaa asxaabu rasuulilahi sal alay wasalam duruus fara badan baa noloshoodii ku jirta iyo siyaabahay uga gudbeen oo ay ka mid tahay maalan dad waxay ahaayeen diintooda wax u ogol naftooda iyo xoolahooda waxay ka mid ahaayeen dad aqoon leba aheenoo aqoon wax ku wada oo noloshoodao dhan aqoon iyo cilmi ku salaysan tahay haddaynu doonayna marka inaynu dib u hinqanoon kacno aynu ku noqonno nebi maxamed iyo saxaabadiisii iyo ardadiisii qaabkeebay uga gudbeen mashaakishii haysatay waa wax yarun waxaan ka tilmaannay qaybiheedii badnaydna wakhtigaan saamaxaynin intaa ayaan ku gabagabaynayna kelimada hada bilahi towfiiq wa sali allahuma w sllam calaa nabiyina muxamedin wcala alihi w saxbi waslem